Dhismayaasha laga dhiso goobaha hareeraha waddooyinka ayaa sababa in xilliyada roobaadka ah biyaha roobka ay ku xirmaan xaafadaha taasi oo sababta barakaca bulshada danyarta ah ee aanan awoodin in ay dhankooda iska soo xajiyaan saameynta biyaha ku xirma xaafadaha waxaana ugu dambeyn barakacyaal ay ku noqdaan duleedka magaalada iyo goobaha taagga ah ee xaafadahaasi si looga gudbo caqabadahaas joogtada ah ee bulshada iyo deegaankaba soo food saarta xilliyada roobaadka ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka xubinna ka ah ururka dib u dhiska waddooyinka magaalada Tani Jowhar waxa uu baaq ku aadan furista biyo mareennada uu u diray bulshada afarta xaafadood ee magaalada Tani Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada balan b waxaa noo ah xaafadda buulasheekh in aan waddooyinka maxaan ku iraahdaa iyo geedihuudyada iyo nadaafadaba aan ka shaqeyno waxaa kaloo qorshaha inoogu jiro keligii weynaa xaafadda horseed kili xarow oo ku hayo ummadda dhibaato badan inaan buundooyin u samayno aan horena u bixin maxaan ku irahdaa aan qodno meel uu ka xiran yahay jirta noola sheegay aan maxaan ku irahdaa iskaa wax ku qabso aan ku qabano waana maxaan ku irahdaa iyadana qorshaha inoogu jirtaa wallaahi markaan ku dhaho qorshayaalku waa badan yihiin waa kow laba saddex ilaa iyo toban ama labaatan way gaarayaan laakiin waa siday u kala daran yihiin aan rabnaa inaan u kala qabano hadda qorshaha xigo waxaa noo ah malaynka in aan meesha isku xaafadda isku xirto buulashiq iyo horseed aan ka shaqeyno buulashiq naftarkeedana aan ka shaqeyno maxaan ku irahdaa culeysyo badanaa ka jira waddooyinka maxaan ku irahdaa geed yahuudiyo iyo dadka soo oo soo galay waddada waxaa waaye waa waddadaas waan waan naqiini jirnay waa mari jirnay waddo weyn oo maxaan ku irahdaa ugu yaraan labaatan ay ahaan jirtay hadda waa kasoo yaraatay waxaana sabab u ah maamul xumo xaafadda dhexdeeda iyo dadkoo iscisho waayo maxaan ku irahdaa inay nadaaf waddadaas ay wax ka qabsadaan maxaan ku irahdaa ku fikir waaye laakiin dadku waxaan jecelnaa inaan hadda baraarujino iskood wax u qabsadaan waddadana iska hagaajiyaan annagana garabkoodaan waa u dhaarannay inaan magaaladan aan bedelno kitaabaan gacanta u gelinay inaan maxaan ku irahdaa aan garab istaagno aan la shaqeyno waxaan awoodno oo naf iyo maal ee dhalinyarada afarta xaafadood waxaan maxaan ku irahdaa baaq u dirayaa inay ka shaqeeyaan dib u dhiska degmada nadaafadda waxwada qabsashada iyo amniga inay ka shaqeen inay ka shaqeeyaan waxaa waaye dhalinyaro waa ogtihiin waddankan waxaa bedelay saddex iyo toban dhalinyaraa bedeshay gumaysigii ka saartay maxaan ku irahdaa dowladdan hadda aan ku nool nahay kasoo bilaabatay dhalinyara kasoo bilaabatay waxaan kaloo baaq u diraa dhalinyarada awoodo ama xooga ahaato ama maxaan ku irahdaa ama maxaan ku irahdaa ama xandha ahaato inay ku garab istaagaan dib u dhiska degmada meel kasta ee ka socoto hadday horseed ka socoto haddii hantudaag ka socoto hadday buulasha ka socoto iyo haddii kulmis ka socoto waa waxaan leeyahay waxaan wada qabsano anoo nafteeda ka bilaawaya dhalinyarada ka mid ahay baaqa xildhibaanka ayaa imaanaya xilli ay fooda soo hayso xilli roobaadka dayirta oo sanadkii tegay saameyn xoogan ka geystay magaalada tani jowhar iyo deegaano hoos yimaada